shan sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dhintay laba kalena waa la laayahay kadib markii debley hubaysan ay jidka u galeen xilli ay marayeen meel u dhaxaysa guriceel iyo balanballe falkan oo dhacay xalay fiidkii ayaa haddaba waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shire falagle bismillahi raxmaani raxiim marka hore waxaan leeyahay ina lilahi wa ina ilaahi raajicuun aad baan uga tacsiyanaya anu ku hadlay magaca dowladda geerida foosha xumayd ee ku dhacday ciidamadii dowladda oo shaqadooda gudanayey caruurihii iyo xaasadkii iyo eheladii iyo dadka reer galmudugna waa uga tacsiyanaya qaranka soomaaliyeed halkey ka dhacday marka dhacdana waxay ka dhacday meel udhaxaysa miyo oo udhaxaysa gurceel iyo balanbale marka wasiir yaa geystay falkan ciidanka weerarkan lagu qaaday waxa weeyaan deegaankaasu deegaan baadiyaa weeye maleeshiyo maxaan ku rahdaa hubaysan ayaa waddada u gashay ciidamada dowladda waana arrin uguba oo ciidamo tuutaysan oo jidka loo galo waa marka koowaad weeyaan marka laga reebo dee meelo uun al-shabaab iyo ay ka jiraan marka dad hubaysan baa jidka u galay oo halkaasi dhib ka geysta
ilaa iyo hadda khasaaru intuu leeyahay imisa askari baa wax noqday runtii rag badan oo saraakiil sarsanaha ayaa ku geeriyooday marka xagga waxaa laleeyahay maxaan ku rahda wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha iyo ayaa weli ku mashquulsan oo ragga in badanna waa la laayay qaarna weli rag iyo ruux lama hayo marka ragga dhintay hadda nambarka la soo gaaraya ilaa shan waa gaaraya laba nin oo kalena waa lala-yahay oo loo qiyaasayo in kulley dhinteen loo maraya laakiin uun shaqdooda lama hayo marka halkaas waxaa ku geeriyooday rag aada muhiim ugu ah deegaanka inay saraakiil ahaayeen baad wasiir tilmaantay ma lala wadaagi kartaa darajadooda iyo qaybahay ka tirsanaayeen runtii maya idinlama wadaagi karo laakiin saraakiil sarsare ay ahaayeen korneella ku jira sida la ii sheegay marka waxaa la ii sheegay dhammaantood ba ay saraakiil yihiin gaashaanlayaal gaashaanlayaal sare ay hataa ka mid yihiin marka waa masiibo weyn weeye marka ma kala sii hufin siday u kala sarreeyaan ciidankani maxay ahaayeen ma ciidan deegaanka ka shaqaynaya oo ka howlgelayay bay ahaayeen maxeray meesha ku lahaayeen mise ciidan safaro iyagoo jidka marayo dhexda loo galay bay ahaayeen horta dee socodku waa jidkaa loo galay laakiin howlaha ay meesha ka qabanayeen waa arrin amniyo unde koleytaba nimanku waxay ahaayeen saraakiil uu shaqo soo gudatay meesha waxaa ka dhowaa oo inay ku lug lahaayeen ay u badan tahay xeelo ciidan oo tababaro lagu soo xiraayey qaababkay u socdeen iyo sibkay u socdeen hadda waa sir ciidan oo cidnayna lama wadaagin laakiin un waxaa la xaqiijinaya inay ahayn saraakiil ku gooshaysay waddadaas dhinac balanbalaan u socotay shilkuna uu halkaa ku qabsaday marka sidaas unbaa la xaqiijiyey laakiin shaqooyinka dee ciidamadu markay guurguurayaan ay howla wataan intaasoo sarkaalila ay wada socoto waa garan kartaa howlo ayagoo u muhiimahay wadeen ama deegaanka u muhiima marka cid sheegta waxay u socdeen haddii laba arko ayaga dhamaa lala falkan waa kan dhacay dabcan waxaa tilmaantay inuu debley dhexda u galeen iyaga debleydii ma gacanta ma lagu hayaa may fakadeen iyaga meel ay ku sugan yihiin run ahaantii fal aada looga argagaxay buu ahaa oo aan laba filaana oo si laba filaana u dhacay meeshuna meel miyi bay ahayd falkaasi markii uu dhacayna markiiba ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug iyo kuwa federaalka iyo wixii joogay dhammaanba waa laga howlgalay dowladduna dhammaanteed shir degdegaha ayaa la isugu yeeray madaxweynuhu isugu yeeray hawshaasna waa lagu baxay oo dhammaanteedba deegaankaasi caawa iyo ilaa intii shilku dhacay howlgalladu waa ka jiraan qaababka loo wajahay sida hadda wax u yihiinna waa waa arrimo ciidan oo markaasi waxa weeye nalalama wadaagi laakiin wax awoodaho looga loola haray male si arrintaasi looga daba tago loona soo qabto dhagarqabayaashaas in la soo qabto oo gacanta sharciga lasoo geliyo ayaana aada ugu haweynahay oo maaragtay in laysku taxalluja waajib tahay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxaad tilmaantay in qaar ka mid a saraakiisha ilaa laba ilaa hadda la laayahay howlgalkanna waad samayseen oo idinkan ka howlgalay xogtaad helaysaan muxuu tilmaamaysaa ilaa hadda nimankaasi mayana iyaguna dhinteen baa loo tirinayaa mise inay fakadeen oo ay duurka ku jiraan wallahi arrintaasi wasaaradda amniga iyo hay-adaha amniga weli nama soo gaarsiin qaababka ay tahay sababtu shilku waa shil weyn marka dhacdadii hore intii markii horeba dhimatay inta anu hadda kuu sheegaya inta kale shaqaa lagu mashquul lagu yahay iyo in howlgala la sameeyo marka riboortka marka hore sidaas ayay weeye in hadda nolol laima sheegin weli marka koleta waa dib baa laga soo sheegi doonaa laakiin meeshaas mashaqadaas sidaase u dhacday waana lagu raad joogaa inta waxa dhimanna uun wasaaradda amniga iyo inta kale ku shaqale ayaa soo gudin doonta dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shire falagle